bismillahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda dalsan ciidamada qalabka sida ayaa shan sano oo xabsi ciidana ku xukuntay odayaashii heshiiska kula galay al-shabaab degmada xaradheere
wiiluu dhalay madaxweynihii hore ee puntland oo ka hadlay doorashooyin qofkii cod ah ee sanadkan puntland isku diyaarinayso
gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka iyo wasiirka gargaarka jubbaland ayaa si wadajira u dhagax dhigay xarunta gurmadka deg dega ee kismaayo
odayaasha dhaqanka deegaanada afarta tuula kulan ay yeesheen kaga dhawaaqay inay degmo buuxda ay tahay inay degmo buuxda ay u doonayaan degmada ceelbarafa
jubbaland oo sheegtay in la dardargelin doono howlgallada ka dhana al-shabaab
madaxweynaha maamulka galmudug oo ka tacsiyey geeridii wasiiru dowlihii gaadiidka ee duulista wadee maamulka galmuduga
iyo ruushka u shaaciyey in dagaalka saddexaad ee dunida uu bilaaban doono
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duurimo wanaagsan akhyaartana dhegaysataay waa sagaal iyo labaatanka bisha koowaad janawari sanadka labaatan saddex iyo labaatan duhurka maanta ah shiinaya anigu cabdulqaadir cismaan indho ayaa idiin waramaya kusoo dhawaada warkii oo dhan
aanu ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sidaah ayaa shan sano oo xabsi ciidan ah ku xukuntay odayaal heshiisa kula galay al-shabaaba degmada xaradheere ee gobolkaasi muduga sida warkan ugu faahfaahinay waryaheena mahad nuure
annagu dowlad uma shaqayno sarkaal maahin xildhibaan maahin wax dowladoo annagu aan u shaqaynaa ma jiraan shabaabna waa sidoo kale annagu uma shaqayno shabaab ma ahin siyaasayna ma ahin askarina ma ahin wasiir iyo xildhibaanna ma ahin waxaanahay odayaal dhaqan annagoo toddobaatan qofna soo badbaadinay oo difaaca baxda hadda qaar ku jiro difaaca baxdo dhexdiisa laydinka maqashiinayo oo difaaca uu ku jiro inaan horay u shaqaynay oo ciidanka gurmadka galnay oo dagaalka ku jirna waxaa caddaynaya cumar labaa ka taal afar baa ka taalla caliyare aniga saddex baa iga taal oo baabuurtii beeluhu lahaayeen ah oo shacabku lahaayeen oo aan geynay waxaa ku dhintay wiilasheedii waxaa ku dhaamacmay wiilasheedii marka ma ahayn annagu niman dowladda wax u dhibahayey waxaan nahay niman dowladda hagaajinahayey
weri ee sanadkan aynu ku guda jirna ayuu soo dhammaatay maxkamadeynta cumar maxamed jamcaale aadan cumar faniinte cali axmed xayle cali yare iyo sidoo kale sugaal warsamo cali yarow ciidamada amniga degmada cadaadaha ayaa soo xiray diseembar shan iyo labaatankeedii sanadkii tegay oo degmada xaradheere ee gobolka mudug u tagay si iskooda xili al-shabaab ay maamulayeen balse safar ku sheegay soo deynta lixdan iyo toddoba qof oo shabaab deegaana ka tirsan gobolka galgaduud ay ka afduubteen oo shacab ahaa maanta ciidamada qalabka sida ku wada xukuntay shan sano oo isugu jirta xabsi ciidan iyo ilkuhaynta booliska sida uu warbaahinta u sheegay xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida war ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegin odayaashan ay diideen amarka dowladda oo ahaa in aan lala macaamili karin al-shabaab oo dowladda ay dagaal kula jirto waxayna si iskooda isku geeyeen xaradheere sida lagu yiri warka maxkamadda odayaashan oo shan iyo labaatankii bishii diseembar ee sanadkii hore laba kun labaatan iyo labo warbaahinta kula hadlay degmada cadaada inta aan la qaban ka hor ayaa sheeganay yihiin odayaal dhaqan islamarkaana dadkoodii oo al-shabaab muddo u afduubnaa ay socdaalkooda ku qotomay degmada xaradheere wuxuu sheeganaysa dowlad u shaqaynin islamarkaana shaqadooda ay tahay dhaqan guteenna mas-uuliyaddii ka saarnayd ilaalinta deegaanada dadkooda waa sida hadalkuu dhigaane balse maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa maantay saddexdan oday oo nabaddoonno dhaqan ah ku xukuntay xabsi shan sano ciidan ah mahad nuure axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
dhinaca kaleetana wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee puntland ayaa ka hadlay doorashada qof iyo codka ah oo ay sanadkan isku diyaarinayso maamul goboleedka puntland siyaasi maxamed cabdiraxmaan farooleh oo ka mid ah siyaasiyiinta puntland islamarkaasina uu dhalay madaxweynihii hore ee maamulka puntland uu raysi gaara siiyey warbaahinta dalsan ayaa waxa uu si qoto dheer kaga hadlay arrimaha doorashooyinka maamulka puntland ka soconayo ee doorashooyinka dimuqraadiga ah waxaana uu si kulul u dhaliilay hanaanka doorashooyinkaasi u socdaan waxa uu sheegay ama ama waxa uu sheegay in haatan hannaanka doorashooyinka qof iyo codka ah ee ka socanayo deegaanada maamulka puntland inay yihiin kuwa qasab iyo juubjuub ku socdo siduu hadalka u dhigay isagoo sii hadlayay ayuu maamulka siciid cabdulaahi deni u hogaamiyo waxa uu ku dhaliilay in qoray iyo ciidan uu ku kaxeynayo qalabka isdiiwaangelinta islamarkaasina ay ku ilaalinayaan iyagoo ka baqaya buu yidhi inay dadku diidaan diiwaangelinta siduu hadalka u dhigay
barnaamijka dimuqraadiyaddu waa mid muhiim ah soomaaliya o dhan buuna muhiim u yahay waad ogtahay shacabka soomaaliya dhibaatadii ay kala soo kulmeen in aysan nidaamka dimuqraadiyaddu uusan noqon xilligii muddadii koobnayd oo dowladda soomaaliyeed marka xornimada qaadatay muddo kooban bay ku dhaqantay kadibna waddanka dictatorship baa qabsaday muddo koob iyo labaatan sano ah waxaa xukun keligitalisa uu dalka haystay kadib wixii dhacay civil war bay ahaayeen dowladihii xeerar kala duwan bay soo mareen dibudhiska soomaaliya xilli ay transitional ahayd iyo xilliga hadda aan ku jirno statesna waa samaysmeen marka baahi bay noqotay rasmiga loo baahanyaa shacabku inay wakiiladooda siyaasadda ay doortaan dimuqraadiyaddu puntlandna uu staydyada kii ugu horreeyey yahay la aasaasay muddo afar labaatan sana ah uu maaragtay nidaamka hadda uu hadda wax ku soo doorta madaxweynenimada oo aan ahayn de nidaam dhibaato u keenay oo laakiin ay ku soo baraareen horumarka maanta puntland ka jirana uu ku yimiyo madaxweyneyaal badan ay isku bedeleen barnaamijkaasu mid shaqeeyey buu ahaa dimuqraadiyaddu marka adugu waa isku dayaa dhacay maamulada markaa joogay waxay ahayd wax qayb ka ah commitmentiga ama maaragtay barnaamijyada siyaasadeed ee madaxweyneyaasha markaa xilka qabtay isaga dambeeyey marka laga soo bilaabo xilliga cabdiraxmaan faroole madaxweyne cabdiraxmaan faroole oo marka aabbahay ahaa barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij markaa shacabka reer puntland ay yidhaahdeen allaile waa loo baahan yahay wayna ku jirtay marka hore charterka in maaragtay xiliyadan laysku doorto barnaamijka hadhowna loo gudbo intaana constitutionka puntland la samayn arrinkaasu heerar buu soo kala maray heerarku soo maray xilligaasu dee barnaamijyo kaleo siyaasadeed baa ka hor yimi
gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee wasiirka gargaarka jubbaland ayaa si wadajira u dhagax dhigay xarunta gurmadka deg dega ah ee magaalada kismaayo xasan salaad xasanlake ayaa warkan faahfaahinaya gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliyeed mudane maxamuud macalin cabdulle oo maalintii shalay ahayd gaaray magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee jubbaland ayaa maanta isaga iyo wasiirka wasaaradda gargaarka ee jubbaland mudane axmed xasan cumar waxay si wadajira ay u dhagax dhigeen dhismaha xarunta gurmadka degdega ee deegaanada jubbaland dhagaxdhigga xaruntani waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda gargaarka maamulka jubbaland axmed xasan cumar ku-xigeenkiisa mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda maareynta iyo maamulka jubbaland xaruntan cusub ee maanta la dhagax dhigay ayaa waxa ay si weyn wax uga tari doontaa baahiyaha arrimaha gurmadka degdega ee ka jira deegaanada jubbaland maadaama xaruntan qaabilsan tahay iskudubaridka iyo hagidda qowlaha gurmadka degdega wasiirka wasaaradda gargaarka jubbaland mudane axmed xasan cumar ayaa sheegay in dhagaxdhigga xaruntan cusub aad ay markaasi ugu hanwen yihiin baahiyaha arrimaha gurmadka in laga haqabtiri doono xaruntii loo asteeyey in laga dhagax dhigo xarunta gargaarka degdega ah oo loo yaqaano state emergency coordination center waxaa ila jooga gudoomiyihii hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin iyo agaasimihii guud ee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka waxaan halkan dhagax dhignay xaruntii gargaarka degdega ah laga maamuli lahaa stateka uu yeelanayay waxaana bilaaban doona haddou alla idma sida ugu dhaqsiyaha badan dhismaha xaruntan xaruntan ahmiyadda ugu weyn oo loogu talagala waxaa weeyaan inay ka qayb qaadato iskudubaridka dhammaan arrimaha emerjensiga ah iyo oo gargaarka la xiriira waxaana rajaynaynaa insha allaahu wax badan inay ku soo kordhin doonto dowladnimadeenna iyo hannaanka maamulka aan u shaqayno gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane maxamuud macalin cabdulle oo gabagabadii hadalka qaata ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay bulshada u leedahay xaruntan isaga oo xusay in si deg deg ah lagu dhisi doono
magaalada kismaayo xaruntii loogu talagalay meeshii loogu talagalay in laga dhiso xarunta gurmadka degdeg ah runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahayna dhul aad u weyn oo aad u ballaaran oo runtii naqan karo xafiismankii meelihii aan gurmadka laga samayn lahay oo ambalaasyadii iyo debdemisyadii iyo runtii baqaarkii xaruntu yaro laheeday waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa xaruntan aan dhagax dhigayno waa xaruntii afaraad maamul goboleedyada waxaan ka soo dhagax dhignay galmudug iyo south west iyo hirshabeelle halkaan uun joogno maanta oo jubbaland ah waxaan ku faraxsannahay inaan kulligoodba diyaar u nahay inaan dhisno gudoomiye maxamuud macalin cabdulla ayaa horey sidan oo kale waxa uu usoo dhagax dhigay meel wanaagsanna haatan maraya dhismahooda xarumaha gurmadka degdeg ah ee deegaanada maamulada koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa wada in ay si degdeg ah bulshada deegaanada kala duwan ee maamulada ay helaan gargaar degdeg ah iyo dhismaha xarumo si markaasi bulshada loogu caawiyo xasan salaad xasan lakiraadi ay telefishinka dalsan muqdisho
dhinaca kalena odayaasha dhaqanka deegaanada afarta tuulo oo kulan ka yeeshay ama kulan ay yeesheen kaga dhawaaqay in degmo buuxday u doonayaan ceelbaraf oo ku taala shabeellada dhexe sida faahfaahinta amuurtan uu ku eegayo abuukardayax
odayaasha dhaqanka magaalada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa kulan ay ku yeesheen gudaha magaaladaas waxa ay ku tilmaameen in ay doonayaan inay noqdaan degmo buuxda waxa ay tilmaameen inay soo buuxiyeen dhammaan shuruudihii degmonimo ee looga baahnaa deegaanka waxaana ay tilmaameen in muhiim ay tahay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle ay sida ugu dhaqsiyaha badan degmo buuxda ugu aqoonsadaan magaalada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe duqeyda dhaqanka qaar ka mida oo warbaahinta la hadlay waxa ay ku nuxnuuxsadeen in lagama maarmaan ay tahay degmanimada ceelbaraf
waxawaaye meeshaan anigoo anoo ah maxamed yuusuf axmed jimcaale waxaan hambaliyaynayaa degmada ceelbaraf in badanayna istaahishay ay ahaaday waxaa ilaahay amarkiis alla noo qaybay cawada oo inaan isugu soo xaadirnay intaanoo islaan oo ummada guud ahaan waas la qaadanay waa saxiixinay waana ogoaanay wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan idiin sheegaa marka aniga waxaan ku hadlaa afka magaca aadan maxaad cadde shan ogoeer gaabare sanbuuqadiisa dabaydood ee foolan ku nahay degmadaas saxiixna waaye waxaan ku daraa xagga anta naftirkeeda inkastoo laashay se ka yaqaano xagga waxaan ku daraa haddana xoogo siyaasiyiinta noo jirta inaan ka helno xuquuqda ay leedahay degmadu waxaan idin sheegaa walxaadeerakutal nimankaa noo jooga isteedka iyo ilaa federaalka saddex walxaadeera ku taal iyo sidaxa laga rabaa
jubbaland ayaa sheegtay inay dardargelin doonto howlgalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab sida warkanu ku faahfaahinay waryaheena cali aadan sidii baan ugu soo laaban doonaa madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ka tacsiyey geerida wasiir dowlihii hore ee gaadiidka iyo weliba duulista hawada oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho cali aadan ayaa isla warkaynoo faahfaahinaya
galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa ugu tacsiyey ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer galmudug geerida ku timid allah u naxariista ee wasiir farxiya cabdi maxamed oo ahayd wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada galmudug kooxo huweys- eh, kooxo ku weysnaa bastoolado oo la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab ayaa xalay xaafad ka tirsan degmada warta nabadda ku dilay wasiir farxiya iyagoo markaasi dilka kadib goobta ka baxsaday madaxweynaha ayaa si gaara ugu tacsiiyey qoyska iyo qaraabada marxuumad farxiya cabdi maxamed wuxuuna eebe uga baryay inuu jannadii fardowso ka waraabiyo marxuumadda iyo markaasi samir iyo imaanna allah ka siiyo ehelada iyo qaraabada ay ka baxday
aad baad umahadsan tahay waryahayaga cali aadan maamulka jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay dardar gelin doonaan howlgallada ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab maamul goboleedka jubbaland oo deegaanadooda dhowaan ay ka bilowdeen dagaalka lagula jiro dagaalyahanada al-shabaab ayaa haatan waxa uu ka hadlay mar kale howlgalka ka dhan ah dagaalamayaashaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo warfideenada la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhowaan deegaanada maamulkaasi laga sii ambaqaadi doono dagaalka lagula jira al-shabaab islamarkaasina gacanta maamul goboleedka jubbaland dib loogu soo celin doono deegaanada haatan ay haystaan al-shabaab waxa uu sidoo kale uu sheegay ama hadalkan uu ka jeediyey xili uu la hadlayay cutube ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ee ku sugan furimaha dagaalka dhowaan lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha ku-xigeenka jubbaland oo hadlayana waxauu yidhi sugan deegaankiina soo camira qoraxda hadday dhacdo ilaa waa ka bari ma soo noolanaysaa warshabaab waa u dhammaatay waa dhaceen soomaaliya ka maqlaysiine iyodadadka duurka ka soo bixiya iyo idin lugoyne baaddi iyo dhibaatadii iyo dhicii iyo amni darradii iyo mashaakilkii waa dhammaaday ayagana waxaan uga baaqayaa war ciidamada isku soo dhiiba ciidamada isku soo dhiiba si broseeskii iyo nidaamkii laidiin mariyo aad iyo aad aa mahadsantihiin deegaankiina laidinka warqabayaa ciidanka la shaqeeya dowladdiina la shaqeeya habeen iyo maalin inta waan imaanina haddii aan la idmo laakiin qalbigiina ka saara dowladdu hatii maa noqon doontaa meel u noqon mayno horaa ku soconayna ilaa jilib buaale jamaame xagar saakow badhaadhe meel aanna tegayn male ciidankiina aamina la shaqeeya kow ilaahay aamina allah waaxid nimanka xukunkood waa aragteen waxooda soo aragteen waa tageen waa tageen nimankaas sababtoo ah caqabada kuma noqdeen ummadda soomaaliyeed deegaanada jubbaland ee kaga sugayiin insha allah waa laga dhammaynaya
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa shaacisay ina dagaalka saddexaadda dunida aanu ku bilaaban doonin taangiyo wasiirka gaashaandhiga ee dalkaasi ruushka ayaa sheegay in dowladda dalkaasi aysan bilaabi doonin dagaalka dunida aysan ku bilaabi doonin taangiyo laakiin waxa uu sheegay dagaalka hadduu bilaaban doono in waxyaabaha ay ka waaweyn taangiyo uu ku bilaaban karo dagaalka saddexaad ee dunida wasiirka ayaa hadlayay kadib markii shir jaraa'id ku qabtay caasimadda dalkaasi moscow waxaana sidoo kale uu ka hadlay duqeymadii ugu dambeeyey dhowaanahanba ay ciidanka dalka ruushku ay ka fuleen gudaha dalkaasi ukrain kuwa oo geystay khasaare isugu jira kuwo maaliyadeed iyo nafeedba
warkii duuru aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegaysata ee duhurka maanta ah waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel